Mashaariicdan oo la ka xarag jaraya magaalada Dhousmareeba iyo waliba yooshalayna suuqaasi casri ee Landhisi iyo jidka Iskiirowa ee airport-ka ee magaalada kaasayti oo muhiiman ee bulshada ku noolanga galmudug gaar ahaan Dhousmareeba munaasabadan oo la ka xarag jaraya mashaariicdan iyo waliba gobro ku hayaya madaxweynaha galmudug wasiiro xildhibaano maamulka degmada iyo qaybo shir duwan ee bulshada guddoomiyaha degmada Dhousmareeba macalin Cabdiraxmaan Geed Qorow iyo ku hadalay baahiyaha la qabayo suuqan oo hadda la hirgeliya een waxaan xusid mudan madaxweyne markii suuqan meeshan aan dhisaynay oo hore waxaa deganaay oo ku ganacsan jiray oo maaragtay shiingado yaryar iyo guryo burbursan oo dowladdii hore ay dhistay uga dhisnaayeen dad soddon qofood ah gurigani wuxuu ka kooban yahay lixdan iyo saddex qol oo qolba in la eg yahay hadda waxaan haynaa liiskooda dad laba boqol iyo toddobaatan iyo saddex qofood ah oo maaragtay qaar ka mid yihiin kuwii hore meesha deganaa kuwana kuwa cusub hadda cusub oo inay ganacsi cusub bilaabaan rabaan ay yihiin kuwana maaragtay ay ganacsadaan laakiin guryo kiraa oo aysan iska bixi karin kiradooda ay ku jiraan runtii markii suuqan uu dhismay magaalada bilic weyna u korartay wuxuu ka mid yahay horumarka galmudug ka socda oo madaxweyne ilaahay adeeg sababta kaaga dhigay een waxaan rabnaa inaan u mahad celinno cid kasta ee gurigan nala dhistay Axmed Diblaawe wasiirka howlaha guud ee reer Daldasawka Galmudug ayaa sheegay in mashruucan ku kooyo codsiga bulshada sidaas darteedna loo baahan yahay in si sax ah shacabka lanka adeega xargijarka wejiga koowaad ee wadada isku xirta caasimada iyo aylaboorka wejigeeda koowaad iyo wejigeeda labaad oo aan rabno inay degdeg lagu bilaabo haddii ilaah yidhaahdo barnaamijkani wuxuu ka mid yahay barnaamijkii baahiyadii ay soo gudbiyeen safarkaagii nabadda bulshada galmudug oo ka koobnaa ilaa boqol iyo afartan iyo toddoba baakeej qaybihii ugu dambeeyey in maanta ay soo gaartay aadaan ugu faraxsannahay ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo xaragga ku jaray dhismo suuqa casriga iyo jidka airport-ka Iskiirowa usoona mahadnaqay midowda Yurub oo kaalin ku jeesidaayta dhismoga sayti usoona ka baaqi iyo bulshada lan ku faa'iideeya dib u dhiska iyo horumarintu hay-adaha dowladda iyo xarumaha dowladda kaliya kuma socotee waxay dhinaca dadweynaha iyo noloshooda iyo ganacsigooda iyo horumarintoodana waa ka socota hay-adihii dowladoo burburay ama meesha ka baxay kaliya maanaan soo kabine sidaan hore u sheegnay sidaanna waa ku socotaa iyo dadka noloshoodii iyo aan u mahad celinaynaa deeqbixiyaashii naga kaalmeeyey suuqan weyn gaar ahaan midooda yurub hirgeliyowkan suuqan casriga iyo dhismo jididka iyo baahi weyn aan qabanqa bulshada meelasay oo ka dhaqanqa